maalmahaba waxaa socday waxa la yidhaaho aburs ee hirshabeelle waday qofkii hadlo qofkii facebookiis wax ku qoro ayaa markaanba noocaasay waday haddana waxa markii hore waxaan arki jirnay wiil la yidhaha siyaasada u xiran yahay wiil la yidhaha saan u yahay hadda waxaa soo qiyatina gabdhii guryaha caruurtooda raashin u karsanaa laga wato oo la yidhaha shalay awiilashaas aa la sawirneed taasaa nagu soo baxtay dhalinyaro badan ilaa saddex laba gabdhoodii wiila naga xiran welina beegtu waa socdo hadda kuwaasma ku ekaa duunina umalayno dad badan ay raadinayaysaa male waxaa keenay shalay dhalinyaradu way isa tashteen meel tageen fikireen go-aankooda iyo fikirkeeday ay cabireen ra'yigooda marka taasaa keentay inaa go-aankii ra'yigooda markay cabireen in loogu bedelo xabsi loogu bedelo shiray magaalada sharaf ku qabteen shirki intii guudameeda aa tiri marka xabsiga loo taxaabo dadka darna magaalada laga qabtay gabadha iyo kaleetana guryahooda laga soo waday beled weyne hadda insha allahu tacaala magaalada gudaheeda qeyb kamida soo galnay odayaasha dhaqanka hadda noo imaado nala fadhiyo koley anaga diyaara unaa dadkaas hadii lasoo day waayo waxaa isku reebanayno noo dhimano ma jiraan meel hadda wax damboo la isku heray soomaaliya dhaqankeeda waxayna dhini ninkaas siyaasada waxan haddii marba gebgiin la iska afduubanayo wax noo harama le hadda saacada ka hore ilaahdays waxay sheegtay in la jirdilay dhibaato loo geystay gabadhu sidaasay igu tiri inkastaan aan hadda goobdoobahay inaan arag laakiin afkeeda igu tiri telefoon islaameed iga soo wacda laakiin wax caqli nooyala meel ku fadhiisanaa maba jiraanba marba haddii gabdhaha in hadda ilmahoodii caruurtoodii casho u karsana xabsiga loo taxaabayo wax wujiya magaalada noo yaala ma lahan laakiin hadda odayaashaa noo imaaday waxayna yidhaahay inaan ka warsugeynaa dagaala dagaala waxaa isku reebanayna ma lahanba maaragta waxaan isku reebanayna ma lahan wax wejigo damboona dhex yeela ma lahan dagaalaa u diyaarsanaa wax kaloo noo noo dhimano ma jiraan